بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisada bariga dhexe oo mar kale soo karar qaadatay maraykanka oo weeraro duqaymaah ka fuliyey gudaha iiraan iyo dahraan oo duqaysay xarumo iyo saldhigyo ciidan oo ku yaala waddamada khaliijka madaxweynaha maraykanka oo ku dhawaaqay inuu dhammaaday heshiiskii ay la galeen iiraan hanjabaadna hawada mariyey sheegayna in iiraaniyiinta ay hoggaamiyaan dad xanuunsan oo aan lala tacaamuli karin qiimaha lagu iibsado shidaalka oo durbaacirka isku shareeray kadib hadalkii maanta ka soo yeeray trump shirka isbahaysiga nato oo ka dhacay ankara washington oo sheegtay inay ka fikirayso in ciidamadeeda ay kala baxdo yurub cunaqabatayntan ay ka qaado turkiga sazan jasiiraddii la ilaaway ee hadda qiimaha dhaqaale yeelatay qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidamada maraykanka ayaa xalay duqaymo xooggan waxay ka fuliyeen qaybo ka mid ah waddanka iiraan iyadoo lasoo warinayo inay beegsadeen saldhigyo ciidan iyo dekedda dalkaasi ku yaala sidoo kale dowladda iiraan ayaa weeraradaasi kaga jawaabtay duqaymo aad u xooggan oo ay ku beegsatay saldhigyada ciidanka maraykanka ee ku yaala waddamada khaliijka iyadoo qaraxyo waaweyn laga maqlayay caasimada ay ka mid yihiin baxrayn iyo sidoo kale kuweyt madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isagoo ku sugan magaalada ankara oo uu kaga qayb galay shirka isbahaysiga nato waxa uu wariyaasha u sheegay inuu dhammaaday heshiiskii iiraan ay la galeen isagoo hadlaya ayuu yidhi hadda waxa ka dambeeya shaqadeenna ayaan qabsan doonnaa wuxuuna ku eedeeyey hoggaanka iiraan inuu yahay mid jiran oo aan lala tacaamuli karin daqiiqada kadib hadalka trump waxaa cirka isku shareeray qiimaha lagu iibsado shidaalka isagoo kor u kacay qiimo dhan boqolkiiba shan xiisada bariga dhexe ayaa mar kale u muuqata inay soo karaar qaadanayso iyadoo laga digayo in dhinacyada mar kale dagaalka ay dib ugu laabtaan waxaana muuqata inay fashilmeen dhammaan dadaaladii diblomaasiyadeed iyo wareegyadii wadahadal ee muddada dheer socday waa hagaag magaalada ankara ee caasimadda turkiga waxay maalinimadii shalay martigelisay shirka isbahaysiga nato oo soconaya ilaa iyo maanta in ka badan soddon hogaamiye ayaa ka soo qayb galay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaana ka mid ahaa hogaamiyaashii shirkaasi soo xaadiray trump ayaa isagoo khudbad halkaasi ka jeedinaya waxa uu dhaliilay dowladaha yurub isagoo dhanka kale sheegay in turkiga cunuqabateennada uu ka qaadayo haddaba warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo eegayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump ayaa mar kale muujiyey sida uu uga niyad jabsan yahay isbahaysiga gaashaandhigga waqooyiga atlantic ee nato isagoo xusay inuu ka fiirsan doono in ciidamada maraykanka laga saaro yurub dhanka kale wuxuu si weyn u ammaanay madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan isagoo sheegay in xiriirka washington iyo ankara uu marayo heerkii ugu wanaagsanaa abid saliibiga trump ayaa hadalladan ka jeediyey magaalada ankara xilli uu booqasho rasmi ah ku joogo turkiga si uga qayb galo shir madaxeedka nato oo soconaya shalay oo talaadeed iyo maanta arbaco ah madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in turkiga uu yahay dal awood ciidan leh isla markaana uu leeyahay askar heer sare ah isagoo erdogan ku tilmaamay hogaamiyo dunida oo dhan laga qadiriyo wuxuu sidoo kale ballan qaaday in maraykanka uu ka shaqayn doono qaadista cunqabatayntii saarneyd turkiga islamarkaana si dhab ah loo eegi doono suurtagalnimada in ankara dib looga iibiyo diyaaradaha dagaalka ee casriga ah ee f soddon shan dhanka kale trump ayaa wuxuu mar kale cadaadis saaray xulufadiisa yurub ee nato isagoo ku celiyey in jasiiradda greenland ay tahay in ay gacanta u gasho maraykanka halkii ay kasii mid ahaan lahayd denmark arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dalalka xubnaha ka ah nato ay bilaabeen inay shaaciyaan heshiisyo cusub oo qiimahoodu gaarayo balaayiin dollar si ay u muujiyaan inay ka jawaabaan dalabkii maraykanka ee ahaa in la kordhiyo kharashaadka difaaca yurub xiisadda u dhexaysa trump iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha yurub ayaa sii xoogaysatay tan iyo dagaalkii maraykanka iyo sahaynada ay la galeen iiraan horaantii sanadkan trump ayaa ku eedeeyey qaar ka mid ah dalalka nato inay ku guuldareysteen inay taageero ku filan siiyaan maraykanka isagoo marar badan ku hanjabay inuu dib uga fiirsan doono xubnimada isbahaysiga si kastaba ahaatee mas-uuliyiin reer yurub ah ayaa sheegay in ay fuliyeen waajibaadkoodii oo ay ku jiraan ogolaanshaha isticmaalka hawadooda iyo saldhigyadooda ciidan inkastoo ay ka caroodeen inaan lagala tashan go'aanadii la xiriiray dagaalka iiraan trump xiriirka maraykanka iyo turkiga waa kii ugu fiicnaa abid kulankii uu la yeeshay erdogan trump wuxuu sheegay in xiriirka labada dal uu maanta ka wanaagsan yahay sidii hore isagoo carabka ku adkeeyey in labada dhinac ay leeyihiin iskaashi xoogan oo dhinacyada ganacsiga difaaca iyo wax soo saarka ah wuxuu sidoo kale tilmaamay in wadahadaladooda ay diiradda ku saari doonaan arrimo ay ka mid yihiin ganacsiga iskaashiga militari iyo weliba xaaladda gobolka gaar ahaan iiraan gaal trump ayaa xusay in haddii uu shirka nato aan ka dhici lahayn turkiga islamarkaana aanu joogin saaxiibkii erdogan laga yaabo inuusan ka qaybgeli lahayn shirka suurtagalnimada iibinta diyaaradaha f soddon iyo shan trump ayaa sheegay in maamulka maraykanka uu si dhab ah u qiimeyn doono codsiga turkiga ee ku saabsan helitaanka diyaaradaha dagaalka ee f soddon iyo shan kadib markii ankara horey looga saaray barnaamijka diyaaradaha sababo la xiriiray iibsashadii nidaamka difaaca cirka ee ruushka wuxuu sheegay in turkigu uu yahay xulufo lagu kalsoonaan karo islamarkaana arrintaasi tahay mid mudan in si dhab ah loo eego dhinaciisa madaxweynaha nidaamka daaqoodka turkiga ee rajab erdogan ayaa muujiyey kalsooni uu ku qabo in shirka nato ay kasoo bixi doonaan go'aano wanaagsan oo la xiriira codsiga turkiga ee diyaaradaha f soddon shan wuxuu xusay in trump uu horey ugu ballanqaaday in turkiga la siin doono shan diyaaradood isagoo sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweynaha maraykanka uu fulin doono ballanqaadkiisa dhanka kale ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa sheegay inuu trump ka codsaday inaan la hormarin heshiiska f soddon shan ee turkiga isagoo ku dooday in tallaabadaasi ay wax u dhimi karto dheelitirka awoodda militari ee bariga dhexe iyo saraynta cirka ee sahaynada wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya in turkiga uu doonayo helitaanka xuquuqda soo saarista motoorada maraykanka ee f boqoli toban kuwaasoo loo adeegsanayo diyaaradaha dagaalka ee turkiga uu sameeyo ee kan taasoo qayb ka ah qorshaha ankara ee lagu xoojinayo warshadaha difaaca gudaha trump oo ballan qaaday qaadista cunqabataynta turkiga madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump ayaa sheegay in maamulkiisi uu ka shaqaynayo sidii looga qaadi lahaa turkiga cunqabataynta loo yaqaano katsa taasoo washington kusoo rogtay ankara sanadkii labada kun iyo labaatankii kadib markii turkigu iibsadeen nidaamka difaaca cirka ee ruushka ee loo yaqaano s afar boqol trump ayaa sheegay in wadahadallo ay la leeyihiin wasiirada qusaysa arrintan ay socdaan isagoo xusay in maraykanku uusan doonayn inuu cunqabateyn ku hayo dalalka uu saaxiibka la yahay wararka ayaa tilmaamaya in dowladda turkigu si gaar ah ay u danaynayso in la qaado xayiraadaha saaran warshadaha difaaca iyo madaxda shirkadaha hubka si dib loogu fududeeyo macaamilka bangiyada iyo iskaashiga dhinaca difaaca trump oo sii wada cadaadiska nato dhanka kale trump ayaa mar kale dhaliilo kulul u jeediyey nato isagoo sheegay in maraykanku tobannaan sano ku bixiyey lacag dhan trilyoona dollar si uu u difaaco dalalka yurub iyo kanada wuxuu sheegay in si weyn uu uga niyad jabay mowqifka xubnaha nato intii uu socday dagaalkii iiraan isagoo tilmaamay in si ulkac ah u eegayay sida xulufadiisu uga fal celinayaan xaaladda si uu u ogaado inay garab istaagi doonaan maraykanka marka loo baahdo ka hor intuusan u safrin ankara trump wuxuu dalalka yurub ugu baaqay inay kordhiyaan kharashaadka difaacooda sida heshiiskii shirkii nato ee sanadkii hore lagu gaaray dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga waxaana la filayaa inay gaarsiiyaan kharshaadka difaaca boqolkiiba shan wax soo saarkooda guud marka la gaaro sanadka labada kun soddon iyo shan wararka kale ayaa sheegaya in maraykanku uu dib u eegis ku hayo joogitaanka ciidamadiisa ee yurub iyadoo maamulka trump uu ka fiirsanayo in la dhimo ciidamada maraykanka ee qaaradaas intii uu ku sugnaa ankara trump wuxuu ku celiyey mowqifkiisa ku aadan jasiiradda greenland isagoo sheegay inay muhiim u tahay danaha amniga maraykanka islamarkaana ay tahay in gacanta maraykanka gasho halkii denmark ay kasii mid ahaan lahayd trump ayaa ku dooday in denmark aysan si ku filan u maalgashan greenland islamarkaana gobolkaasi uu muhiim u yahay istiraatiijiyada maraykanka maadaama uu ku dhow yahay dhaqdhaqaaqyada ciidamada shiinaha iyo ruushka hadalladan ayaa sii kordhiyey xiisadda u dhexaysa washington iyo copenhagen iyadoo maraykanku uu weli raadinayo siyaabo uu ku xoojin karo saamaynta gobolka arctic بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alabaalkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi
bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta maanta diiradda ku saari doonnaa waxyaabaha ay wargeysyada ugu waaweyn caalamka ay ka qoreen dib uqarxidda dagaalka iiraan iyo maraykanka iyo hadalkii uu trump intii ankara uu ku sugnaa uu ka dhawaajiyey ee ku aadanaa heshiiskii horay uga dhex dhacay iyaga iyo tehraan iyo saamaynta hadalkaasi uu dhaliyey waxyaabaha jaraa'idyada ay ka qoreen ayaan melacsi ku samayn doonnaa hadduu allah idmo ugu horrayntii majalladaha caalamka ugu waaweyn ayaa saacadihii lasoo dhaafay canaawintooda ugu horreeya oo idil waxay ahaayeen dib u qarxidda uu sameeyey dagaalka iiraan iyo maraykanka saddex iyo labaatan maalmood kadib maraykanka ayaa ahaa midkii ugu horreeyey ee weerarada xooggan ka fuliyey gudaha waddanka iiraan isagoo ku andacoonayay in uu ka jawaab celinayo weeraro ay iiraan ka fulisay gudaha marimbiyoodka hormus islamarkaana ay ku beegsatay maraakiib halkaasi ka gooshaysay waxay intaasi xigay xaaladdu waxay noqotay in tehraan iyaduna ay qaaddo weeraro ay kaga jawaab celinaysa xaaladdan iyadoona beegsatay saldhigyada maraykanka ee gobolka bariga dhexe si gaar ahaaneed baxrayn iyo kuweyt oo ay ka fulisay weeraro xooggan markii waagu uu baryey ilaa barqanimadii maantana waxaa si had ah loo lafagurayey hadal trump uu ka yidhi gudaha ankara intii uu ka qaybgelayey shirkii nato kaasoo ahaa in uu ka dhawaajiyey in uu soo dhammaaday heshiiskii ka dhexeeyey iyaga iyo iiraan wixii hadda ka dambeeyana uusan doonayn in wax wadahadal ah uu mar kale la yeesho xukuumadda iiraan hadalkan ayaana saamayn xooggan ka dhaliyey gudaha siyaasadda caalamka si gaar ahaaneed midda bariga dhexe ugu horrayntii wargeyska washington bost waxa uu tilmaamay hadalka trump in uu yahay dhammaadka rasmiga ah ee heshiiskii xabadjoojineed ee ka dhex jiray labada xukuumadood waa washington iyo tehraane wuxuu sidoo kale wargeysku sheegay in weeraradii maraykanka uu ku qaaday gudaha iiraan ay meesha ka saareen rajadii laga qabay in heshiiskan uu noqdo mid u gogol xaaro wadaxaajoodyo ballaaran oo ka dhex dhaca maraykanka iyo iiraan waxay majalladdu sidoo kale sheegtay in hadalka trump uu sidoo kale muujiyey in aqalka cad uusan marnaba doonayn xal waara dibna uu ugu laabanayo cadaadiskii militari ee horay uu u saari jiray iiraan wargeyska wall street journal dhankiisa waxa uu isagu diiradda saaray dhinacyada istaraatiijiyadda iyo dhaqaalaha waxayna majalladdu sheegtay in maraykanka weeraradii tan iyo xalay uu ka fulinaya gudaha iiraan ay dib u soo celinayaan xayiraadihii xoogganaa ee saarnaa iibka saliidda iiraan tallaabooyinkan ayuu sidoo kale waxauu yidhi waxay durbaba sare u qaadeen qiimaha saliidda caalamka waxayna dib u abuureen cabsi ku aadan amniga marbiyoodka hormus oo halbowlo u ah ganacsiga tamarta dunida majalladda the guardian dhankeeda waxay diradda saaraysaa mar qadiyaddan iyaduna ay ka hadlaysay saamaynta siyaasadeed ee ka dhalan karta hadalka trump uu ka dhawaajiyey ee ahaa in uu soo gebagaboobay heshiiskii ka dhexeeyey iyaga iyo iiraan waxayna warbixintu tiri shirkii nato oo loogu talagalay in looga hadlo iskaashi difaac oo yurub ku saabsan ayuu trump u beddelay madal uu kaga dhawaaqo in uu dhammaaday heshiiskii iiraan arrintan oo durbadiiba la dareemay saamaynteeda the guardian waxa uu sidoo kale xusay in trump uu halkan si adag uga weeraray xulafadiisa nato isagoona ku eedeeyey in marnaba aysan taageerin maraykanka intii uu ku guda jiray dagaalkii iiraan majallada new york times waxay dhankeedu sheegtay in heshiiskan uu kolkii hore ajandihiisu ahaa in lixdan maalmood uu socday muddadaasi uu socdana loo dhabaxaara is-afgarad kale oo weyn kaasoo looga hadli doono arrimo ay ka mid yihiin barnaamijka nukliyeerka iiraan balse waxay saxiifaddu tiri weeraradii marmbiyoodka hormus iyo jawaabtii maraykanka uu ka bixiyey ee iiraan uu ku weeraray xalay waxay gebi ahaanba soo afmeereen rajadaas iyo in heshiis waara la gaaro labada dhinacna hadda uma muuqda midkood ayay warbixintu tiri mid doonaya in uu ku laabto miiska wadaxaajoodka haddii aan maleecsanno dhanka wargeeska new york bost waxa uu isaguna daabacay falanqayn ku aadan hadalkii trump uu ka dhawaajiyey saacadihii lasoo dhaafay ee ahaa in uu dhammaaday heshiiskii ka dhexeeyey iyaga iyo iiraan waxay saxiifaddu tiri madaxweynuhu waxa uu sheegay in mar dambe uusan diyaar u ahayn wadaxaajood uu la yeesho hoggaanka iiraan sidoo kale waxa uu trump ku tilmaamay madaxda iiraan in ay yihiin kuba aanan lagu kalsoonaan karin sidaasi daraaddeed ayuuna yidhi washington waxay door bidaysaa jawaabma la tiri halkii miiska wadahadalka la wada fadhiisan lahaa wargeeska the guardian waxa uu mar kale dhankiisa uu sheegayaa in horay uu uga digay in heshiiskii trump uu la galay iiraan uu u muuqday in uu ahaa mid jilicsan oo ay adkaan doonta in wakhti dheer uu sii jiro oo waxauu yidhi maanta wixii laga digaya ayaa dhacay oo mar kale ayuu dagaalka dib u qarxay kadib heshiiskii la gaaray shan iyo tobankii juun majallada washington bost waxay mar kale ay daabacday saacadihii lasoo dhaafay iyaduna warbixin ay diiradda ku saaraysa saamaynta halista ah ee ka dhalan karta dagaalkan haddii uu noqdo mid ballaaran oo ku fida gobolka oo idil cawaaqib aanan la mahdin ayaa la filan doonaa ayuu wargeesku yidhi haddii dagaalku uu sii socdo islamarkaana aysan dhinacyadu ku soo laaban miiska wada hadalka majallada limonde ee ka soo baxda dhanka faransiiska waxay daabacday iyaduna warbixin ay kaga hadlayso sida ay usii kala fogaanayaan maraykanka iyo yurub fikrad ahaan marka laga hadlayo duulaanka ka dhanka ah iiraan waxayna majalladu tiri dowladaha yurub si aad ah ayay uga soo horjeedaan in trump iyo xukuumaddiisa ay marnabo kala qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah iiraan iyo xiisadaha bariga dhexe taasina si aad ah ayay usii niyad jebinaysaa washington oo ku hami weynayd in mar uun yurub ay kala qayb qaadato duulaan xooggan oo ka dhan ah dowladda iiraan majallada naika aasiya oo ka soo baxda jabaan ayaa dhankeeda waxay daabacday mar qadiyadan ay ka hadlaysay saamaynta dhanka tamarta ee gaartay suuqyada aasiya iyo in khatarta gaaska iyo saliidda ay noqotay midda ugu xooggan ee sida aadka ah looga baqdin qabo saacadihii lasoo dhaafay waxaana gudaha warbixinta lagu sheegay in suuqyada aasiya ay yihiin kuwa dareemaya saamaynta dhanka tamarta ee ugu xooggan waqti xaadirkan waxaana ilaa hadda la diiwaangeliyey boqolkiiba shan in koror uu sameeyey qiimaha saliidda taasoo laba qof aysan isweydiin doonin in haddii xiisaddu ay sii taagnaato in qiimuhu uu ka sarmari doono midkii la diiwaangeliyey inta xiisaddii hore aanan laga gaarin heshiiska trump waxa uu sidoo kale intii shirkii nato uu ku sugnaa islamarkaana uu ka hadlayay arrinta iiraan uu yidhi hadallo kale oo si aad ah uga caraysiiyey dowladda iiraan waxaana ka mid ahaa in uu yidhi marnaba ma oggolaan doonno in iiraan ay yeelato hub nuyukleer ah sababtoo ah waa dad waalan oo horay u xasuuqay kumanaan qof sidoo kale waxa uu yidhi wakhti badan ayaan ku luminay dhanka iiraan balse hadda waxaa la joogaa wakhtigii aan qabsan lahayn shaqadeenna milatari hadalladiisa sidoo kale waxaa ka mid ahaa trump ma doonayno in aan la macaamilno iiraan wixii hadda ka dambeeya sababtoo ah waa dad maskax ahaan uusan hoggaankoodu degganayn aniguna taasi way iiga dhammaatay oo uu ula jeeday in wadahadal dambe aan la sameeyo waxauu sidoo kale madaxa aqalka cad yidhi haddii iiraan ay haysan lahayd hub nuyukleer ah dhab ahaantii way isticmaali lahayd waxa uu sidoo kale yidhi waxaan la hadli doonaa steve witkof iyo jared kushner haddii ay doonayaan in ay iiraan la xaajoodaan iyagu balse anigu arrintaasi wakhti kuma lumin doono wixii hadda ka dambeeya hadalladan iyo kuwo kale oo fara badan ayuu trump ka yidhi shirkii nato intii uu ku sugnaa saacadihii lasoo dhaafay goobtii oo idil ayayna falanqayaashu waxay leeyihiin waxa uu trump mar qura u beddelay meel looga xaajoodo qadiyadda iiraan iyo arrimaha bariga dhexe halkii looga wada hadli lahaa umuuraha yurub marka la wada fiiriyey wargeysyadan iyo kuwo kale oo fara badan waxyaabihii ay ka daabaceen arrinkan waxaa soo baxaya ilaa saddex qodob oo muhiim ah waa tan koowaadee in burbur uu ku yimid heshiiskii la gaaray shan iyo tobankii juun iyo tan labaad oo ah in marbiyoodka hormus uu mar kale noqday goobta ugu xooggan ee laga baqdinta qaba in si buuxda ay u go'do iyo tan saddexaad oo ah in hadalka trump ee ankara uu calaamad u yahay in siyaasadda maraykanka ay dib ugu laabatay cadaadiskii milatari iyo cunaqabatayntii ay ku haysay iiraan ka hor dagaalkii qarxay siddeed iyo labaatankii bishii februari ee sannadkan intaas ayaa ugu muhiimsanaa waxyaabihii jaraa'idyada caalamka ay ka daabaceen xiisadda maraykanka iyo iiraan ee soo labakaclaysay iyo hadalladii trump ee dhaliyey saameynta siyaasadeed ee xooggan aan markana dib ugu laabanna dhanka walaalkan suweyb cabdulaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin diiradda saaraysa jasiiradda sazan oo ah jasiirad la ilaaway balse hadda yeelatay qiimo dhaqaale warbixintan waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabdiqaadir jasiiradda sazan waa mid ka mid a jasiiradaha ugu muhiimsan dhinaca istaraatiijiyadda ee ku talbada dhexe waxay leedahay goob juqraafiyadeed oo gaar ah waxaana ay dhacdaa afaafka gacanka valora halkaas oo ku kulmaan biyaha badda adriyatig iyo badda ionian goobtaas muhiimka ayaa u suuragelisay in ay maamusho marino badeed muhiim ah gaar ahaan marinbiyoodka otranto taasoo ka dhigtay batilmaameed ay muddo dheer xiiseynayeen quwadihii militari ee waaweynaa ee dunida soo maray dhulkeeda buuraha leh iyo gacankeeda dabiiciga ah oo si wanaagsan u dhowra jasiiraddan waxay u bedeleen saldhig ciidan oo muhiim u ah kormeerka iyo difaaca badda iyo sidoo kale martigelinta maraakiibta quusta sidaas awgeed jasiiraddu waxay hore u soo martay maraaxil kala duwan oo ay ka muuqdeen dagaallo iyo loolana salka ku hayay saameynta militari ee dhulkeeda sannadihii u dambeeyey jasiiradda saasaan waxaa ka bilowday isbeddel cusub iyadoo ka gudbaysay jasiirad muddo dheer ahayd goob militari oo dadweynaha ka xiran waxaana ay noqotay meel loo dalxiis tago oo isku biirsatay qiimaheeda taariikheed iyo deegaankeeda dabiiciga ah go-doomintii muddada dheer ahayd oo jasiiraddan lagu hayay awgeed dabeecaddeeda gaarka ah ayaa si weyn uga badbaaday fargelinta bani aadamka taasoo maanta ka dhigaysa goob leh dhaxal taariikheed iyo deegaan si wanaagsan loo ilaaliyey haddii si kale loo dhigo jasiiradda sazan waa jasiiradda ugu weyn dalka albaniya waxaanay ku taalaa meel istaraatiiji ah oo ku dhow afaafka gacanka falora ee koonfur galbeed dalkaasi albaniya halkaas ay ku kulmaan biyaha badda adriyatig iyo badda ionian jasiiraddu waxaay qiyaastii shan kilomitir u jirtaa gacanka karaburun waxaana goobteeda muhiimkaya u saamaxdaa inay gacanta ku hayso marinka laga galo gacanka valora sababtaas awgeed waxaa mararka qaar loogu yeeray jasiiraddan furka dhalada ee gacanka valora baaxadda jasiiraddu waa ku dhowaad shan dhibic sideed kilomitir oo squire ah dherarkeedana waxa uu gaarayaa afar kilomitir halka balaceeda ugu badan uu u dhexeeyo laba mitir iyo laba dhic toddoba kilomitir dhulkeedu waxa uu ka kooban yahay laba buurood oo dhagax ah iyadoo meesha ugu sarreysa ay gaarto saddex boqol afartan laba mitir oo ka sarreysa heerka badda xeebaha jasiiradda waxaa lagu gartaa qaloocyo iyo gacmo badeed qoto dheer kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah gacanka shinkolis oo ku yaal dekadda jasiiradda iyo gacanka gariiga ee shahanimit oo ku yaal xeebta galbeed sidoo kale jasiiraddu waxa ay hoy u tahay dhowr goobood oo caan ka ah badda dhexe sida godka xaaji cali iyo godka gacanka sheedaanka kuwaas oo si weyn u soo jiita dadka xiiseeya quusiyadda iyo ciyaaraha badda jasiiradda saazan waxay leedahay cimilo dhexdhexaad ah oo mediterraneanka u gaar ah iyadoo celceliska heerkuulka sannadlaha ahi yahay lix iyo toban dhibic laba digrii halka roobka sannadlaha ah uu gaarayo qiyaastii toddoba boqol iyo shan iyo toban milimitir jasiiradda saazan waxay si weyn u ilaashatay bilicdeeda dabiiciga iyo astaanteeda oo ah kala duwanaanshiyaha noolaha ku jira gudaha jasiiraddaasi arrimahan ayaa loo celiyey iyadoo muddo dheer ay saazan ahayd saldhig ciidan oo gebi ahaanba xiran go-doomintii saarneed ayaa ka badbaadisay saameynta howlaha iyo tasarufaadka faraha badan ee bani aadamka iyo xitaa kalluumaysiga nidaamka sharci darrada loogu yeero dhulka jasiiradda waxaa ka baxa dhir iyada u gaar ah oo lagu yaqaan deegaanka mediterraneanka sidoo kale waxay hoy u tahay noocyo dhif ah oo xayawaanaadka biyaha iyo bariga ku nool gaar ahaan xamaaratada iyo noolayaasha ku nool biyaha iyo dhulka labaduba noocyadaas waxaa ka mid ah qoratada cagaaran ee balkanis iyo qoratada naxaasta ee yurub sanadkii labada kun iyo tobankii waxaa la aasaasay beer weyn oo loo nisbeeyey badda karuburon iyo jasiiradda sazan oo ah beertii ugu horeysay uguna ballaarneyd ee badeed ee laga hirgeliyo dalka albaniya beertan waxa ay ka kooban tahay biyaha ku hareeraysan jasiiradda iyo deegaanada u dhowdhow waxaana loo sameeyey ilaalinta nidaamka deegaanka ee badda iyo berrigaba marka la eego taariikhdeeda jasiiradda waxa ay leedahay taariikh dher oo sida ula xiriirta goobteeda istaraatiijiga ah ee afaafka gacanka valora taasi waxa ay keentay in qarniyo badan ay noqoto meel ay ku loolamaan quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah iyadoo marba dhinac loo gacangelinayey islamarkaana isu beddeshay saldhig ciidan oo aada loo adkeeyey taariikhdooda waxay jasiiraddan dib ugu laabanaysaa qarnigii lixaad ee ka hor miilaadiyada markaas oo loo yiqiinay saasoon goobteeda badeed awgeed deegaanada ku hareeraysan waxay saldhig u noqdeen dagaallo iyo iska horimaadyo badeed tan iyo xilligii boqortooyadii romaanka intii la u gudi jiray qarniyadii dhexe jasiiradda saazan waxa ay gashay gacanta reer fanis ama kuwii loo yiqiin bunduqiyada kuwaasoo garwaaqsaday muhiimadda ay u leedahay xakameynta marinada badda muddo qarniyo ah ay sidoo kale jasiiradda waxa ay ku hoos jirtay xukunkii boqortooyada cuhmaaniyiinta waxaana khariidadahooda loogu diiwaangeliyey magaca saazino bilowgii qarnigii labaatanaad ayay u gudubtay gacanta talyaaniga kuwaas oo la wareegay kun sagaal boqol afar iyo tobankii ay ciidamadii talyaaniga waxa ay ka degeen jasiiradda waxaana heshiisyo caalami ah oo uu ku jiro heshiiskii london ee kun sagaal boqol shan iyo tobankii lagu xaqiijiyey maamulka talyaaniga ee jasiiraddaasi xilligii talyaanigu maamulayay saazaan waxaa dib looga dhistay saldhig ciidan oo si adag loo difaacayay waxaana loo bixiyey saaseeno intii lagu guda jira dagaalkii koowaad waxaa loogu yeero talyaaniga ayaa u adeegsaday jasiiraddan goob laga ilaaliyo marinka otranto si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa maraakiibta difaacyada jasiiradda ayaa lasii xoojiyey xilligii dagaalkii labaad balse sanadkii kun sagaal boqol saddex afartankii ay la wareegeen ciidamadii jarmalka kun sagaal boqol afartan toddobadii jasiiraddu waxay dib ugu soo noqotay gacanta albaniya iyadoo lagu saleynayo heshiisyadii nabadda ee baariis sanadkii kun sagaal boqol toddoba afartankii hase yeeshee islamarkiiba waxay noqotay saldhig badeed oo horumarsan oo ay isticmaali jireen midoogii sofiyeed intii u dhexaysay kun sagaal boqol toddoba afartankii iyo kun sagaal boqol kow iyo lixdankii saldhigaas waxaa lagu hayey maraakiibta quusta ee nooca wayskii waxaana ay noqotay goob istraatiiji oo muhiim u ahayd loolankii ka dhanka ahaa isbahaysiga naato sanadkii kun sagaal boqol kow iyo lixdankii khilaafkii u dhexeeyey hogaamiyihii albaniya anwar khooja iyo midowgii sofiyeete ayaa soo afjaray joogitaankii sofiyeetka ee jasiiradani albaniya waxay dalka ka saartay khubradii sofiyeetka waxaana la wareegtay qaar ka mida maraakiibta quusta taasoo ka dhigtay saazan saldhig badeed oo ay si buuxda u maamusho albaniya xilligii ay albaniya ku hoos jirtay go'doominta dhanka siyaasadda iyo midda militari jasiiradda saazan waxaa isu beddeshay mid ka mid a goobihii ugu adkaa ee difaac militari marka laga hadlayo qaaradda yurub waxaa muddadaas laga dhisay in ka badan saddex kun iyo lix boqol oo gabaadyo ciidan iyadoo sidoo kale la sameeyey shabakad ballaaran oo ka kooban marino dhulka hoostiisa mara iyo xarumo militari oo qarsoon muddo tobanaan sano ah jasiiradda waxay ahayd aag militari oo gebi ahaanba xiran taasoo ka hor istaagtay booqashooyinka dalxiisayaasha ilaa laga soo gaaro labada kun shan iyo tobankii bishii julaay sanadkaasi dowladda albaniya waxaa markii ugu horeysay muddo ka badan toddobaatan sano kadib u furtay jasiiradda saazan dalxiisayaasha sidaas ay jasiiradda uga soo gudubta saldhig militari oo xiran goob isu keenta taariikh militari iyo deegaan aanay si weyn saameyn ugu yeelan joogitaanka bini aadamka saazan waxaa marka lasoo jiidatay indhaha caalamka kadib markii lasoo bandhigay qorshayaal maalgashi oo lagu doonaya in lagu bedelo goob dalxiis oo heer sare ah iyadoo albaniya ay ku dadaashay in ay ka faa'iidaysato goobta istaraatiijiga ee jasiiradda iyo qiimaheeda taariikheed iyo deegaan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballannaha inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا وموجة القلب ضجت في مجاريها